christina finch oo ah agaasimaha barnaamijka xuquuqda dumarka ee hay-adda amnesty international america ayaa iiga warantay waxa ay ku ogaadeen baarista ay amnesty international ka soo samaysay soomaaliya
baaristan waxaan ku ogaanay in heerka kufsiga iyo gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka ku jira xeryaha barakacyaasha uu yahay mid kayrul caadi ah oo sarreeya waxaan ugu baaqaynaa dowladda soomaaliya inay tallaabo u qaado sidii loo joojin lahaa kufsiga iyo gaboodfallada dhinaca galmada ah ee ka dhacaya xeryaha barakacyaasha ee soomaaliya christina finch ayaa sheegtay in xaaladaha ammaan ee ka jira soomaaliya iyo duruufo kale aysan suurtogelinayn in la ogaado tirada dhabta ah ee dumarka la kufsado laakiin baaristooda ay ku ogaadeen in heerka kufsiga dumarka soomaaliya uu yahay mid farakabaxa
waxaan ognahay uun inay adag tahay in la ogaado cidda dhabta ah ee ka dambaysa kufsigan iyo haybta dadka ku lugta leh laakiin qaramada midoobey ayaa sheegtay sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii in toddobaatan boqolkiiba kun iyo toddoba boqol oo kiis oo kufsi ah oo ay diiwaan geliyeen soomaaliya in ay ku kaceen rag labisan darayska ciidamada waxaan kaloo diiwaan gelinay kiisas ay ku lug lahaayeen ciidamada dowladda xitaa waxaan maqalnay kiis ay ku lug lahaayeen ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom runtii aad baan uga walwalsanahay waxa socda christina finch ayaa iiga warantay walaaca ay hay-adda amnesty international ka qabto kufsiga gabdhaha soomaaliya lagula kaco iyo xogaha ay ku heleen baaristii ugu dambeysay ee ay sameeyeen
waxaa cad inaan aad uga walwalsanahay waa xadgudub ka dhana xuquuqda dumarka waana dembiye ku socda si baaxad leh waxaanan aad uga walwalsanahay si gaar ah in dowladda soomaaliya ay ku adkaysay dumarka in ay soo sheegaan kufsiga loo geysto waayo ma qaadin dowladdu tallaabooyinkii loo baahnaa xaaladda ammaanka ayaa sidoo kale ay dhibaato ka jirtaa dumarka barakacyaasha ahi waxa ay ku nool yihiin meelo baylah ah oo ammaanku aan wanaagsanayn guryahay gabaad ahaanta u galaan xitaa ma laha albaabo kuwa lehna ma laha khataaro qof dibadda jooga ka xajin kara inay soo gasho gudaha sidoo kale christina finch agaasimaha barnaamijka xuquuqda dumarka ee hay-adda amnesty international america ayaa ka hadashay doorka dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka kaga aadan dhibaatada kufsiga ee dumarka soomaaliya lagu hayo
dowladda soomaaliya waxaa laga doonayaa inay qaadato kaalin muhiim ah oo ay u ogolaataa dumarka inay soo sheegaan kufsiga loo geysto oo ay tababarto haween boolis ah oo dumarka arrintooda ay u sheegtaan sidoo kalena beesha caalamka waxaa looga fadhiyaa door inay ka qaadato amnesty halkan maraykanka waxay hadda riixaysaa sharci la doonayo in la marsiiyo koongareeska maraykanka oo ku aadan xuquuqda caalamiga ah ee dumarka marka sharcigaa uu dhaqan galo dabcan waxay arrintaasi saameyn ku yeelanaysaa in maraykanka uu kaalmo aad u baaxad weyn ku bixiyo mashaariicda xuquuqda dumarka beesha caalamkana ay ku dayato sidoo kale saamayn diblomaasiyadeed ayay arrinta dumarku yeelanaysaa ugu dambayntii ayaan christina finch weydiiyey tirada saxda ah ee ilaa iyo hadda ay hay-addeeda amnesty international diiwaan gelisay ee kiisaska kufsiga ee soomaaliya ka dhacay
way adag tahay in la sheego tirada saxda ah ee falalka kufsiga ah ee ka dhaca soomaaliya laakiin tiro koob aan hayno oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa muujinaya in kun iyo toddoba boqol oo kiis oo kufsi ah ay ka dhaceen soomaaliya sannadkii laba kun iyo laba iyo tobankii intii u dhexaysay bilihii sebtembar iyo nofembar ee isla sannadka laba kun laba iyo tobanka in ay jireen oo keliya siddeed boqol oo kiis oo kufsi ah muddadii ay kooxdeenna baarista samaynaysay waxay ogaadeen in sababo la xidhiira dumarka uu sheegista in la kufsaday amaba ka baqaya amaba u arka mid lagu takoori kara bulshada dhexdeeda haddii la ogaado ay sababtay in tirada saxda ah la ogaan waayo waxaanse kuu sheegi karaa in marka qiimaynta oo dhan iyo xogaha la isku geeyo in xaaladda kufsiga soomaaliya ay marayso meel lagu tilmaami karo mushkilad